cabdillahi cashuur dhammaantiin waa salaamintiin horta waxaan ka xumahay maanta maqaayadan ka shaqaynayay ay warad inaan ahaado qofka ugu horreeya meesha fadhiya wasiir waxaan ku weydiinayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka mas-uulka ah wuxuu leeyahay gruub dhinaciisa fadhiya midig iyo gruub dhinaciisa bidix fadhiya wuxuu yidhi kuwa dhinaciisa fadhiya midig khayrkay ku bushkareeyana ku riixaan kuwa dhinaca bidax fadhiyana shartay ku riixaan aniga waxaan jeclahay kama wada safadhigiina kama wado yaa laygu qaldin fadhigan kama wado meeshani s yaan laygu qaldin adeeradii kula wada jecla yaa laygu qaldin waxaan ka wadaa waa hadal caamha weeyaan waa xadiis weeyaan marka waxaan ka wadaa kullii hadda dadka meeshaan yimaaday uma imaanin inay wax mucaaradeeyaan ama wax baabi'iyaan laakiin xaqa ayaa sometimes sheegitaankiisu way adag tahay qof inuu qaatana waa adag tahay dadkii la odhan jiray asxaabulkaafi markay sameynayeen revolutionka ilaahay subxaana wa tacala ugu yeerayeen xaqa waxay ka bilaabeen dadkii la joogeen gudaha ayay ka bilaabeen marka hadalkayga waxaan ka wadaa puntland inay meel gaarto waan jecelnahay waana saboorgareeyaa waana dhinaca istaaganahay maxaa yeele waxaa weyaan waa qolooyinka u taagan maanta inay wax sameeyaan wanaaga qofka waxaa waa inuu xaqiisa loo sheegaa waxaase waxaase mararka qaarkood jira in lagu talax tago oo aayaad qur-aani ah la khilaafo taasna macnaheeda ma aha inaan ku nacno laakiin waa inaan ku tuusinaa waxaa weye ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi laa tattakhiduu caduwii wa caduwkum awliyaa kuwa aniga cadowgeyga ah iyo cadowgiina ah ha ka dhignin kuwa soo dhawaystaan waxaa weeyaan waxaan uga golxaaray arrintaasan ka hadlayaa maalin walba waxaan maqalnaa dad soomaaliyeed ayaa waxaa gacanta loo geliyaa dowladda etoobiya waa xaaraam weeyaan xaaraam weeyaan ma fiicna in dad soomaali ah gacanta loo geliyo qabiilka la ahaadaan waxaa weeyaan waxaan kaa rabnaa reboostan haddaan nahay waanu ku daba joognaa waxaan jecelnaha xaqa baarlamaanka ama puntland gudaheeda inaad ka sheegtid inay tahay xaaraam uusna ilaahay subxaana wa tacala ogoleen annaga waxaa way dusheena saaran wixii wanaagaan aragno inaan kugu taageerno wixii khaladna inaan kaa celino ayaana saaran annaga marka arrintaasi waa arrin laga gubto weeyaan islaamkana ma ogola waana aayad qur-aan oo la khilaafay weeyaan in loo dhiibo gacanta loo geliyo qof soomaali ah in loo geliyo qof qof gaala qofkaasi soomaaliga xataa hadduu dembi sameeyo uu ku sameeyo waa in puntland iyadu ay xukunka saartaa iyada ay ninkaasi gacanta ku haysaa maxkamad saartaa taas waa mid weeyaan tan labaad aan ku darayn waxaa weeyaan oo aan jeclah iyadana inaad meel ka gaartaan waxaa weeyaan dadku waxay dhaliilayaan siayaan dhaliilahana anigu ma arki inay tahay arrin qabiil ah laakiin waxaan u arkaa inuu yahay maamul yaro daciif ayaan u arkaa dadku waxaa weeyaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam yacni qolo walba wuxuu yidhi wuxuu u diri jiray qofkooda ayaga ka mida u diri jiray marka ceeb maaha yacni qabiilku waa sax wax jiro weeyaan laakiin maamulku maamul fiicanoo taagan ma ah taas waxaan jeclaan lahay puntland specially dhulalka sool iyo sanaag iyo cayn waxaa weeyaan way ka seexdeen marka runta loo arko qofku asaga iskale xoriyadiisa meeshuu raaci karan qofka asaga ku xiran tahay laakiin maamulkii la doortay ee puntland arrintaas uu ka seexday waxaan jecelna haddaad ku laabatid inaad meesha ka dhex qaylisid haddaad saboorti rabtina waana uu ku joognaa asalaamu calaykum